bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay lix iyo labaatanka bisha janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi ay ka soconayo howlgallo baaritaana ah ka gadaal markii la sheegay nin aad caan uga ah magaaladaasi lagu dhaawacay habeennimadii xalay gudaha magaalada iyadoo ay ka dambeeyeen dhaawacaasi kooxo hubaysan sida ay wararku sheegayaan ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in howlgalkan ay ku qabteen tiro dhalinyaro ah kuwaasi oo aan weli la kala cadaynin inay ka tirsan yihiin kooxaha amni darrada looga shakisan yahay ee ku dhuumaalaysanaya gudaha magaalada boosaaso iyo in ay yihiin dadka rayidka ee ka midka ah kuwa degan magaaladaasi saraakiisha ammaanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in baaritaanada markuu soo idlaada kadib ay ka warbixi doonaan howlgallada saacadaha qaatay ee ka soconaya magaalada boosaaso mas-uulka xalay lagu dhaawacay magaalada boosaaso ayaa lagu magacaabaa muuse xaaji faarax waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa dadka deegaankaasi sida aadka ah looga yaqaano lama oga sababta ka dambaysay dhaawiciisa mana jirta weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dhaawacay mas-uulkani magaalada boosaaso beryihii dambe waxaa ku soo badanayay falalka amni darrada ah ee laga soo sheegayay halkaasi dad soomaali ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan dalka maraykanka kuna jira xabsiyada ayaa qaar ka mid a lagu soo celiyey magaalada muqdisho iyadoo arrintan cabsi badan ay ku beertay dhallinyaro badan oo soomaali oo ku jira xabsiyada dalka maraykanka konton iyo shan ka mid a dhallinyarada ayaa maalintii shalay diyaaradi kasoo dejisay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyadoo ay sidoo kale jiraan walwalka cabsida ku aadan in mar kale dib loo soo celiyo tiro kale oo ka mid ah dhalinta ku xaniban xabsiyada dalkaasi maraykanka kuwaasi oo aan weli helin sharciyada ay dalkaasi ku joogaan haddaba mid ka mid ah dhalintan ku dhaqan halkaasi ayaa la hadlay warbaahinta asigoo ka hadlay tirada dadka la soo celiyey iyo goobihii laga soo kala qaaday ee gudaha dalka maraykanka dadka waxaa laga kala qaaday florida waxaa laga qaaday hal wiil atlanta jorgin waxaa laga qaaday sideed wiil alabama waxaa laga qaaday gobolka la dhahaayo laba iyo toban wiil north texas waxaa laga keenay labaatan iyo afar pennsylvania sida nolosha waxaa laga keenay soddon inta kalena waxaa laga qaaday louisiana mter soo celinta qaxootiga soomaalida ee sharci darrada ku jooga dalka maraykanka ayaa waxay qayb ka aheeday ololihii madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump xilligii uu ku jiray ololaha doorashada iyadoo tanina ay muuqanayso u muuqanayso mid uu kaga dhabaynayo hadalladiisii iyadoo arrintan walaac badan ay ku beertay sidoo kale dadka soo galootiga ku ah dalka maraykanka ee weli aan helin sharciyada halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka somalilan ayaa ka dhawaajiyey inuu haysto haatan ama helay qalab lagu baarayo diyaaradaha xamuulka ee kasoo dega garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa qalabkan ayuu sheegay in lagu kontarooli doono diyaaradaha iyagu kasoo dega deegaanada maamulka puntland waa deegaanada maamulka somalilan marka laga reebo kuwa militariga waxaana arrintani ka dhawaajiyey mid ka mid a mas-uuliyiinta duulimaadyada waa mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka ah ee maamulka somalilan oo sheegay in ay haatan u tababushaysteen sidii ay u kontarooli lahaayeen diyaaradaha kasoo degaya garoomadaasi
waxaan wasaarad ahaan aanu soo kordhinay inaanu keenno system aanu kula soconno ama ee raadarka luqada lagu yidhaahdo raadarka lagula socdo hawada sare ee diyaaradaha dhammaan soo gelaya xududkeeda marka laga reebo kuwa militariga qalabkan ayuu sheegay mas-uulkan in wax badan uu ka tari doono xaaladda ku aadan inta badan dhibaatooyinka la sheego in ay saameyn ku yeeshaan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo hay-adda xuquuqul insaanka ah ayaa ka digtay ama ku baaqday in la baaro baaritaanana lagu sameeyo arrintii tacadiga ahaa ee ciidamada midooda afrika ee amisom ay u geysteen dadkii soomaalida ah ee ay dhowaan ku xasuuqeen gudaha gobolka shabeellaha hoose ka gadaal markii gaari ciidamada amisom ay wateen uu jiiray gaari bl ah oo la sheegay in uu kusii jeeday ama kusoo jeeday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kana yimid dhinaca iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey toban ruux ayaa gaarigaasi ku geeriyootay oo ahaa dad rayid ah oo gaariga saarnaa halka tiro kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen amisom weli wax wara kama soo saarin go-aanka ku aadan in baaritaan lagu sameeyo dhibaatadaasi ay ciidamadooda geysteen sidoo kalena weli wax cudurdaara kama aysan bixin mana jirta cid kula xisaabtantay dhibaatooyinka joogtada noqday ee ciidamada ay u geystaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay ka howlgalaan ciidamadaasi tiro dhowr jeero hore sidoo kale waxaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose tacadiyo bareer ah oo ciidamada amisom ay u geysteen dadka ku dhaqan magaalada marka iyo deegaano kale oo hoos yimaada ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa ugu baaqay dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab in ay ka waantoobaan dagaalada iyo colaada ay sii hurinayaan ee gudaha dalka ka soconayso ka gadaal qaraxii shalay gelgelay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waa cumar maxamed carte ayaa waxa uu tilmaamay in ay looga baahan yahay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab inay ka waantoobaan sii wadista colaada joogtada u noqotay bulshada soomaaliyeed ee ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya taas oo u sheegay inaysan lahayn go-aan joogto ah waxa uu cumar carte sheegay in looga baahan yahay dhallinyarada ka barbar dagaalamaysa shabaab ee soomaalida ah inay dadkooda dhinac ka raacaan joojiyaana dhibaatooyinka joogtada u noqday bulshada soomaaliyeed sidaa uu sheegay waa ma aha markii ugu horreysay ee baaq noocan ayaa loo jeediyo dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka al-shabaab waxaan jecelnaha inaan dhalinyarada iyo cid walbaba aan ku boorino hon dhaano dadku waa dadkiinii odayaashu waa odayaashiinii siyaasiyiintu waa siyaasiyiintiinii macallimiintu waa macallimiintiinii dadka halka shacbiga ee ganacsatada waa dadkiinii marka waxaan u baahannaha inaan dadkeena aan dhowranno ugu dambeynna shir lagaga hadlayay hoggaanka mustaqbalka dhalinyarada qaaradda africa laguna qabtay magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa waxaa ka gal waxaa ka qayb galay dhalinyaro aada u fara badan oo ay qayb ka tahay soomaalida waxaana halkaasi khudbad ka jeediyey uu kaga hadlayay xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka kala duwan ee haysto cabdirashiid axabi jaamac oo ka mid ah dhalintii ka qayb gashay kuna matalaysay soomaaliya idaacadda b b c da qaybteeda afka soomaaliga ah ayuu ugu warramay waxyaabaha shirka looga hadlay iyo ahmiyadda gaarka ah ee uu soomaaliya u lahaa shirkaasi
waxaana isu yimaada dhalinyar badan oo qaaradda africa ka mid a oo ururada ka jira marka saan kuu sheega markii horeysay ay soomaalidu kasoo qayb gasho qof soomaali matalaya u kasoo qayb galo waxaana soo qaban qaabiya urur la yidhaha african youth commission amba ururka dhalinyarta africa marka shirka waxaa lagaga hadlay sidii dhalinyarta africa ayagoo mid noqon lahayn leaderska amba hogaamiyayaasha waxaa kaloo laga hadlay in dhalinyarta africa ay gaadho isku fiinlaasho marka waxaanu ajenda lix sidii afartan sano kadib dejiyin dhalinyarta africa ay gaaraan shirkan wuxuu socday muddo afar cisha marka kelmadeedii waxaan dhalinyarta soomaalida waxaan kaga hadalnay caqabadaha dhalinyarta soomaalida haysta meel walba ay dunida ka joogaan annagoo qorshahana ku darnay in dhalinyarta soomaalidu ay u baahan yihiin baryeer iyo dib u habeyn noloshooda maxaa yeelay dad badan oo shirkayla fadhiya dhalinyarta soomaalidu waxyaabaha ay soo arkeen ayayna soo arkin marka waxa weyan waa challenge dhalinyarta soomaalida maanta ay heshay in qorshaha labada kun iyo saddex lixdanka lagu daro madaxweynaha dalka maraykankana donald trump waxa uu ku baaqay in si deg deg ah loo bilaabo dhismaha gidaarka u kala qaybinaya wadamada mexico iyo maraykanka iyadoo arrintanina horey uu madaxweynaha dalkaasi kaga hadlay donald trump ayaa faray si deg deg ah inuu u bilowdo dhismaha gidaarkan kala qaybinaya labada dal iyadoona arrintan si aad ah uu kaga jawaabay madaxweynaha dalkaasi mexico oo sheegay in ay tahay mid sharci darro ah sidoo kale waxay labada dal isku haystaan bixinta qarashaadka ku baxaya dhismaha gidaarkan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa waxaan warka idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur aamiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu